kulanti wanaagsan dhegeystayaal idil kimba kuna soo dhawaada shabakada wararka qurbajoogga soomaalida ee somali diaspora news dot com dhegeystayaal suldaan ibrahim suldaan cismaan oo suldaan deeg loo yaqaano oo kamid ah madax dhaqameedyada ka qeybgalayay shirka lagu ansixiyey dastuurka cusub ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay geedi socodka shirkaas oo maanta lagu soo gunaanaday caasimada muqdisho suldaan deeg oo kamid ah xubnaha somalilan u dhashay ee shirka ka qeybgalaya ayaa wareysi uu somali diaspora news dot com siiyey waxa uga xog waramay qaabka uu shirkaasi ay uga qeyb galeen geedi socodka isbedelka soomaaliya ee ay kaga guureyso nidaamka kumeel gaarnimada saamiga beelaha somalilan looga qoondeeyey baarlamaanka hadda soo xulistiisa la wado iyo arrimo kale oo dhowra haddaba tafatiraha wararka guud ee somali diaspora news dot com barka daahir ismaaciil oo khadka telefoonka suldaanka ku wareystay ayaa ugu horeyntii waxa uu weydiiyey bal inuu habsamo socodka shirka maanta lasoo gunaanaday uu warbixin inaga siiyo suldaankuna waxa uu yidhi bismillahi raxmaan raxiim wata shirka si tacaada oo guud u dhamaaday waana soo gebagabooday qosil loogu talagalay buu ku dhamaaday muxuu ahaa xog kale oo badan loo baahayna mashku waxa weeyaan shirka horta wuxuu ahaa kuma jeesta markii horta lasoo xulayay wargidi baarlamaankaas shirkaas fulaysa maxaa yeelay shirka fulaysay dastoorkan fulaysa buu ahaa shirkanu marka ergadisto boqol iyo sodlaatan tahay fadhigeedii markii la bilaabmay ilaa waqtiga waxa lagu gulaysaray sidii loo ansixin lahaa shirka lagu sii dayn lahaa waana lagu guulaystay shirkina waa najaxay marka si guulaba ku dhamaaday aad iyo aad u qurux badan dada soomaaliyedna maanta farxadba u tahay waa maalin taariikhiya waa maalin cid xasuusnaan doonto oo geli doonto taariikhda soomaaliya meel fiican ka geli doonto insha allahu tacaala waan gartay markaad leedahay taariikh masalan marka la eego waxyaabaha aad faaqidayseen qodobada lasoo jeediyey ee dastoorku ka kooban yahay miyay jiraan waxyaaba wax kabedel lagu sameeyey oo hadda la dhaqan geliyey ma isbedelka lama hadda laga dhaqan gelin laakiin waxa weeyaan ugu muhiimsan waxa weeyaan wixii isbedel u baahan waa la taabtay guddigaan hore loogu saaray wixii guddigaan soo saartana waa laisla eegay
suldan adigu waxaad kamid tahay madax dhaqameedka ama xubnaha xagga somaliland kasoo jeeda ee dhalashaha somaliland kasoo jeeda shirka ka qaybgalaya idinka yaa idin xil saaray ka qaybgalka shirka muqdisho iyo ansixinta dastuurka soomaaliya wallahi hay katalada soomaaliya maadaanu wax dhaqameednahay ilaahaybaa loo xil saaray marka hore xilkan anaba xil soomaaliyeeda mustaqbalka ayaha soomaaliya marka laga talinaya inaan ka qaybgala waa ku qasbannahay taasi su-aal u baahan yaa idin xil saaray maaha markaad eegto markaad eegto xubnaha xagga somaliland kasoo jeeda ee shirka ka qayb galaya tiradooda maxaad nooga sheegi kartaa ma waxaad sheegaysaa madax dhaqameedka miyaa madax dhaqameedka iyo xubnaha shirka shirkan dastoorka maanta lagu ansixiyey ka qayb galay ee somaliland kasoo jeeda
odayaasha dhaqanka ee somaliland kasoo jeeda asal ahaanteedu waxa weyan waa afar iyo toban xubnood afar iyo toban xubnood maxay ahaayeen rigada ka qayb galaysa shirka ansixinta dastoorkana waa afar iyo iskeeta xubnood weyn marka waxyaabaha ad idinku meesha u joogtaan ilaan cid walaba cid ba matelaysaaye maxaa kamid a maxaa dadka usoo sidaan maxaa u ballan qaadaysaan maxaa u haysaan maxaa saami ah ee meesha ka hesheen haddii aad tihiin xubnihii ka socday dhinaca somaliland horta dalka aan ku saxo horta aan ku saxo marka hore waxa weeyaan annaga somaliland matele xumaan ma qaybgalay jirka anagu a hadal soomaaliyeed ka talinayna ayaanu ka qaybgalay ma halkaasi aan ku saxo waa taa horta marka marka labaad umada soomaaliya waxay noo soo siin doonta umada somaliland ay kamid tahay somaliland iyo soomaaliya waxbaa ka dhexeeya soomaaliya haddii ay hagaagto oo waxqabadkana maanta gacanta lagu hayo ay guuleysto oo shirkana miradhalo dawlad cusub oo kumeelgaarka laga baxo haddii ilahay ka dhigo waxay noqonaysaa in somaliland haddii usoo hoyata wax laga yaabo inuu rasuul isku dawna uu yani siyaasi u dhexo laakiin somaliland waa dawlad oo ilaa koob iyo sagaashankii gaar uga taagneed soomaaliya inteeda kale madax banaani ku dhawaaqday qarannimo dhisatay waxayna sheegtay in dadka ka qaybgalaya shirkaas ee magaca somaliland ku socda ama beelaheeda kala duwan ka socdaa aanay matalaynin ama ku hadli karin wax somaliland ku saabsan taas taas xaggee ka maraysaan waan kugu sheeg waan kudhahan kusaxadaan kugu hel markale aan ku helnaya wax somaliland lagu matalayo somaliland ee maanta saalka laguma joogo laakiin waxaa lagu jeedaa shirka soomaalida in loo qabanayo ee ayaha soomaalida laga talinayo inaan ka qayb galno maadaana wax dhaqameed nahay oo dhibaatada soomaaliya ama xalkeeda wax ka qabano taasaan laga soo qayb galay maaha mugashaha soomaaliya cidmasaanka sax marka hore marka marka marka marka idinkoo madax dhaqameed soomaaliyeed ah baa shirka ka qayb galaysaan oo ka qayb qaadanaysaan xalinta dhibaatada soomaaliya
xalinta iyo khilaafaadka iyo guddi heshiisiinta iyo nabadaynta iyo kasaaridda xukumada kumeel gaarka waxaan ka qayb gaarnaa madaxa soomaaliya waan gartay bal waxaad xog iyadana naga siisay xagga saami qabsiga baarlamanka waayo hadda waxaad is ansixiseen dastoorkii waxaa loo gudaya imika doorashadii baarlamanka ama xulashadii kadibna waxaa kuxigi doona sida qorshe uu yahay oo labaatanka august la- oo ku beegan in lasoo gabagabeyo xilliga kumeel gaarka lana doorto madaxweynihii hadda baarlamankii baa la gelayaa taa maxaad xog naga siinhay horta baarlamanka waa laga dagalo shan iyo todobaatan ergada madaxdagalo kusalaysan madaxweynadoana soo jeediyey laga soo boqol laba boqol iyo shan iyo todobaatankii ambakaati meelada lagu gaasheeyo laba kun iyo afartii taasina ka horday afar beelood iyo dad buu ahaa sidii baanu samaysay wax laga bedelo ma jirto
waan gartay marka saami qabsigu muxuu noqonayaa haddaad iyadana sii faahfaahiso waxay de afarka beelood iyo dadka ayunbaa lagu qaybsaday beesha dir la yidhahdo waxa weya waa koob iyo lixdan ruwele koob iyo lixdan baaraka koob iyo lixdan digil iyo miris koob iyo lixdan iyo saddex iyo soddon beesha soomaali ah
marka la eego eh, beelaha eh, somaliland dega eh, adigoo eh, oo s- sida qaabku yahay marka dir laga hadlayo dee waxaa ku jira eh, eh, beelaha somaliland dega ayaa kamid ah sida qaabka four point five ku u dhisan yahay marka somaliland si gaara waxaa loo siiyey maxaad nooga sheegi kartaa
waxa weeyaan maxay ahayde waxa weeyaan toddobiyo toban iyo sideed iyo labaatan marka lasu geeyo intaas waxay soo baxayaan dhawa koy kasoo jeeda sideed iyo labaatan isaaka iyo sideed cisaa iyo sagaal sanatoona koy intaas weeyi sideed iyo labaatanka isaaq sidee loo qaybiyey marka wallahi sidaan bakaati lagu qaybiyey baa loo qaybiyey ninka horta si iskuulada kala taagna qaysigana waxaa lagu jelay sidaan baramel kalena u dhicin qayb haddii ninka la galo waktigana ma saamaxayo baramelkeeda lagama diyoonayo marka guud ahaan qaysiga soomaaliya oo dhan lagu qaybiyey afar iyo sideed- laba kun iyo afartiyan bakaati sidii baa lagu qaybiyey hawsha lagu bedelay qaybta xildhibaan la qabsaday waayo suldaan deg waxaan jeclaan lahaa iyadana inaan kuweydiiyo maanta intii aan lasoo gabagabeyn shirka eh, ansixinta dastoorka waxaa jiray in eh, in isku dayo eh, eh, qarxina lala rabay eh, xarunta uu ka socday shirku Eh, arrinta amniga iyo goobta shirka uu ka socday iyo maxaad iyada nooga taaban kartaa
runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya xukuumadda meesha jirta iyo dawladda iyo ciidamada calanka afrikaanka ilaalinaya dagmadiisa ilaalinayaba si wanaagsan si wanaagsan aad iyo aad u qurux badan ayay sikan ku dhamaaday nabadgelyo ahaan ugu dhamaaday finally ugu dambeyntii ayay isku dayeen kuwa nabadiinka ay isku dayeen inay dhibaato geystaan dhibaatadiina waa lagu guuleystay inaanay fulis lagu talagaleen oo waa la fashiliyey sida idaacadaada ka maqlayseen halkaa waxay ugu dareysteen run ahaantiina ciidanka nabadgelyada nabadsugidda iyo kuwa kala duwan iyo anusanba runtii diin diinyada la taaban karo ayay shirka nabadgelyadiisa ka geysteen aad iyo aad baan idin mahad celinaya ciidamada iyo nuseen iyo xukuumadda iyo dowladda kumeelgaarkaaga Eh, xubnaha shirka ka qayb gelayay ee kasoo jeeday eh, eh, somaliland iyo puntland waxay ka cabanayeen arrimo dhinaca dhaqaalaha maalmihii u dambeeyey oo oo iyo inaan tixgelintii mudnayd la siinin siday sheegeen taas maxaad ka qabtaa
wallahi horta qof kastoo bilaabana dee ilaahaybaa baahidiisa dabooli karo oo isaga taa baahida marka laga hadlayo aniguna xusni maarkaynin dadka farantiyeerbu iska ahaa qof walibana kollay sidaan filayo ma jirto cabashada soo ma ahayn xaaladdu waa qurux badan tahay idinma jirto shirka ka dareemaysaa sagaalkii looshee loogu talagal loo ku dhamaaday si wanaagsan xaragada hoo qurux badan loogu dhamaaday aada iyo aad bana maanta ummadda soomaaliyeed iyo adduunka dananaya soomaaliya waxay doonaysaa way faraxsan tahay maanta soomaaliya dowlad xoray u gudubtay dowlad rasmi u gudubtay kumeelgaarkii waa laga baxay waxaana rajeynayaa insha allahu tacaala baarlamankana in degdeg loo xayuuska baarlamanka gudbi doono haddii liiska baarlamanka gudbana doo xusuubiya madaxweyne xusuub la dooran doono halkaana xukuumad lasoo dhisi doono insha allahu tacaala taasna in laga doon dadkii soomaaliya ka saaraysay mugdiga ay kusoo jirteen muddada dheer ee, fogaadiyey waxaa loo gudbaa noqon doonto nabad iyo barwaaqo iyo basfusha noqon doonto caalamkuna uu dhagadheglaan doono oo wadanka nabadiisa iyo horumarkiisa laga shaqeyn doono run ahaantii aad iyo aad baan ugu rajeynahay waxyaabaha anigu khaasatan aan daleen waxaa kamid ahaa in kumeel gaarka laga baxo si dowlad rasmiya loo helo wadanku dhibaatada uga baxo caalamku usoo keesto dadka hantidiisa gasado caalamku gasado wadanku shaqo iyo horumarka furmaan burburka iyo baadaa laga soo kabto inta kuwa hela lahaa intaas waxay ka taarisiinaya gadnay aniguna aan kamid ahaa waan gartay qodobada la isdul taagay dastoorka waxaa kamid ah arriman ku saabsan dhanka diinta masalan waxaa jiray xubno madax dhaqameedka muqdisho kamid ah oo ka baxay shirka sidaan filaya dhowr maalmood ka hor oo sheegay in aan la tixgelinin waxyaabihii ay soo jeediyeen ta shirka ta dastoorka qodobadiisa markaad ku noqoto arrimaha ku saabsan xagga caqiidada iyo diinta iyo laisdul taagay in badan ama laga hadlayo doodii u dambeeyey ee dul taagnaayeen maxaad iyaga ka xusi kartaa waxyaabihii laga bedelay haddii aad mid iyo laba soo qabato
waxba halkaas maalinka wax lagu sutugaanayo dastoorka wadaga jiciyey dastoorka waxa diinta iyo dalka iyo dadka wuxuu midho kumasiriyada soomaalida kumasiriya waxaa siyaa laga gudbiyey waana laga tallaabsaday insha allahu tacaala waxaana noqon doontaa dad kamid ay ka faa'iideysan bedelo gaama baarlamaanka insha allahu taala wax ka bedeli doonkaas insha allah baarlamaanka soo socda insha allah waxaa laga bedelayo dastoorka iyo habeentiisa iyo xeerarka wax lagu koriyo wax laga bedelayada
idinka marka doctoorka loo codeeyey waxaa sida qorshuhu yahay ma in baarlamanku u codeeyo wax kabedel ku sameeyaa waxa weye baarlamanka sharci-dejin weeye waxayna sida u taalla waa waa sida dhigayo oo haddii baarlamanka dadarka lasoo soo baxo sida sharci-dejintiya isagaa ka joori doona isaga u taalla halka inta badan laakiin imaamo oo lagu joogsado oo la sheego oo wixii la doonaya wax laga bedelo la raaciyo si la raaqan yihiin bay noqonaysa arrinta waan gartay ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahay inaan kuweydiiyo rajada aad ka qabto masalan in la helo dawlad dhexe oo soomaaliya ka dhalata oo inta aynu ognahay in labaatankii sanadoodi u dambeeyay dhibaato ka taagnayd in dawlad dhexe oo oo ka talisa loo helo rajada aad ka qabtaa siday tahay horta aniga marka hore si wanaagsan baan soomaaliya ku qabaa waana qabaa oo maanta waxaan isleeyahay maaliga ka rajo wanaagsan tahay haba yaraatee ma jirto muddadii ugu dambeysay amba wakti kastoo inaanu soo marnay maanta maali ka rajo fiican sababta maanta ma jirto khaasatan maanta badaafada koonfur ku jirtay maanta ujeedadeen bay leedahay isbedel baa soo socday mid weyn baana soo socday kaasina wuxuu keeni doonaa isbedel weyn oo la taaban karaayo usoo bixi doona insha allahu tacaala aada iyo aad baad mahadsantahay suldan suldaneeg aad baa mahadsan dhegeystayaal intaa waxaa ku eg waraysigii uu barka dahir ismaaciil la yeeshay suldaan ibraahim suldaan cismaan suldaan deeg oo kamid ah ergada ka qeyb galaysa shirka ansixinta dastuurka